alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi calimnaa minhu ma jahilnaa wadakirnaa minhu ma nasiinaa waa casharkii labaatan iyo labaad kitaabka alriyaad albadiica fi usuuli اddiin wa bacdi furuuci الshareeca tatimatun haadihi midani tatimatun tatimo wey waa tatimaya dhammaystir weeyaan fيma yatacalaq bziyaaraة الmuصطafى salى اllahu عalayhi wasalam wma yatbacu dalik tatimadaani waxay ka hadlaysaa waxyaalaha la xiriira booqashada ama ziyaarada rasuulka calayhi الsalaatu salaam ziyaaratu nebiyina nebigeenna ziyaaradiisu iyo booqashada la booqdaa nebigeenna muxamedin salى اllahu عalayhi wasalam sunnatun waa sunne mu-akadatun la adkeeyey likulli axadin axad dhammaanteed qof kas oo xataa linisaai itifaaqan xataa dumarkii booqashadii iyo ziyaaradii iyo salaamidii nebiga ay salaamayeen baa loo ogolyahay walow anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka faاstakfaruu اllaha wastakfara lahum اrasuulu lawajaduu اllaha tawaaba raxiima markaas salaamidaas iyo imaatinkaas iyo booqashada nebigu la booqanayo laa yanqadicu bimowti sala allahu calay wasalam dhimashadii nebiga kuma go inuu marku noolaa keliya maahee isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam dunyadan ka tegay oo dhintay baa la salaamayaa la booqanayaa wa tata-akadu ziyaaradu way adayg badanta way adkaanaysaa lilxujaaji kuwa xujaajta akhara yaa in badan dee iyagu meeshii bay tageene kuwa xujayda waa usii adeyg badanta xujay iyo cid kastaba inay nebiga salaamaan oo booqdaan bay leeyihiin oo laga dalbay laakiin kuwa xujayda xaqooda waa kusii adeyg badan tahayoo dee weyba joogaan way yimaadeen camal weyn bay rabaan inay qabtaan wa tarkuhaa booqashadaas iyo salaamidaas nebiga calayhi salaatu wasalaam la ziyaaranayo laga tagana macad tamakuni haddee yaa makansi maceed la makansaday minhaa iyada iyadoo qofku makansaday oo ay suurtagal u ahaydoo jaanis ku saamaxay inuu nebiga salaami waayo oo alayhi salaatu wasalaam isagoo meeshii joogoo tegey sidaa ay dhacdo xasratun waa qoomamo cadiimatun oo weyn qof nebigiisa calayhi salaatu wasalaam tillaabooyin yar u jiro ama magaaladii yimid ama magaalo u dhow yimid oo nebigii salaami waaye calayhi salaatu wasalaam booqan waayey waxaaba weeyaan sida aimadu ay kutubtooda ku caddeeyeen oo imaamu nawowi kowba ka yahay iyo kuwo ka horreeyey kuwo ka dambeeyaba kitaabka majmuuca iyo kitaabkan kaleo manaasiku alxaj walcumra iyo waziyaara la yihaahda iyo ziyaaradani waxa weeyaan waa min acdami alqurubaat waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu weynanka badan bay ka mid tahy waxyaalaha rabbi loogu dhowaado acmaasha wanaagsan oo saalixada kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahy ayb marka waa xasratu bimacnaa nadaama waa qoomamo weeyaan taasoo qoomamo weeye iyo waxirmaanun hoojin qofkii laga hoojiyey min khayrin kaiirin khayr tiradii ka batay qofkaa khayr tiradii ka batay khayr buu raadinayay khayr tiradii ka batay baa dhaafay wa khusraanun misna waaba khasaaro qof nebiga salaami waayey calayhi salaatu wasalaam mubiinun oo cad bimacnaa halaakun daahiru waa halaag iska muuqday ka dhiganta walafdalu sida fadliga badan lilxujaaji kuwa xujaajtaah muctamiriinta waa la mid kuwa cumraysanaya sida u habboon u fadliga badan taqdiimuhaa ziyaarada inay hormarsadaan wey madiinay ba ku horumarayaan markay halkaa tagaan acmaashii halkaa taallay iyo amaakintii la booqanayay iyo ziyaaradii nabiga ay dhammaysanayaan calayh salatu wasalaam masaajidka nebigay ku tukadaan waase in kaana alwaqtu waqtigu hadduu yahay waasican qoladaa xujaajta haddii waqtigu waasac u yahay inay hormarsadaan baa fiican waasacaasu yumkinu u suuroobayso fiihi dhexdiisa taxsiilu lxaji xajka xasilsigiisa bacdaha ziyaarada dabadeed intou xagga aado xajkii dhaafo lama rabee waxa weeyaan waa in xajkii ziyaaradii dabadeeda jaaniskii waasic u yaho ay xajkii la imaan karayaan jaanis bay haysaan waaya camalkan weyn oo isii horumarsadeen iyo ziyaaradan baaba waxay u noqonaysaa wax weyn oo hordhac oo kale u ah camalkii xajka ay la imaan lahaayeen oo in ilaahay ka aqbalaba xajkoodii ama haddii waktigu yaryahay xajkaa la hormarinayo ayb inkastoo waddada hadda waddadii horea mari jidhay waddadan dambe xoogaa ay ka du laga leexshay oo waddo kale la sameeyey meelihii nebigu maray markii uu makaya madiine u dhex socday dariiqii uu ku xajiyey qofku haddii uu maro waxaa fiican meelihii nebigu maray iyo masaajidadii halkaas inuu sii maro sida masaajidka beder oo kale ayb beder meesha la jira hadda waa masaajid laga dhisaa marakantan waa masaajid laga masaajidkii baa hadda ka socday dhammaaday wayustaxabu waxaa loo suneeyey liqaasidi ziyaarati ziyaarada midka u qasday an yughira inuu badiyo fii dariiqihi nabiga fii dariiqihi isaga dariiqiisa uu sii socdo min asalaati saliyid wasalaami salaamid calayhi nabiga dushiisa sala allahu alay wasalam intaan uu sii socdo inuu aada u badiyo salliga iyo salaamta nebiga salliga nebiga ha daldalo salaamta ha daldalo wa an yaziida inuu ziyaadiyaa fiican min daalika salligaa iyo salaamtaas idaa ra'aa markuu arko xaramalmadiinati madiine xaramkeeda iyo wa ashjaaraha geedaheeda magaaladii baan soo gaarnay waatan madiina geedaheedii wixii markay saa ugu muuqdaan inuu sii kordhiyo salliga iyo salaamta ilaa waa xusuustii iyo magaaladii rasuulka iyo meeshii diintu ka fiday iyo meeshii loo soo hijrooday wixii oo dhan baa ku sooba dhacaya bes khayru khalqillaahi madiinadii ama magaaladii u dambeysay noloshiisa intii u dambeysay uu ku qaatay xaramkii labaad ah almadiina almunawara buu soo gaaray qofkani ayb marka madiine xaramkeeda iyo geedaheeda waxadaa'iqaha xataa beeraheeda hadda meelay geegeeyaan beera iyo waxaas ayb allaahuma haadaa xaramu rasuulik hadduu yidhaahdo ilaahu halkaani waa xaramkii rasuulkaada fajcalhu lii wiqaayata min annaar wa amaana min alcadaab wa suu'i lxisaab allaahuma iftax lii abwaaba raxmatik warsuqnii min ziyaarati rasuulika salى اllahu عalayه wasalam maa rasaqtahu wliyaaka waahla daacatik wاkfir lii warxamnii yaa khayra mas-uulin waan yaktasila waa inuu qofku maydho cinda wusuuli اlmadiinati madiine soo gaarideeda agteeda wa qabla dukhuulihaa welina soo gelideeda horteedan ah magaaladii waa soo gaaray koondharkeeda markuu marayo darafkeeda maala gudihii inuusan u gelin inuu mayrto waa qofkii dee awal iska soconayo iska lugeynaya hadda qofkii awooddaas iyo arrimahaas uma sahlanaanaya marka hore uu soo tegayo inuu soo sameeyo mooyaane la-anna gaadiid buu la socdaa ama diyaarad ama gaari uu meelkan isaagu ka mayrmayrto ka qubays uma suuroobaysa lana dhihi maayo bini aadankii dadku waa yaraayeen muslimiintu laakiin wakti wakti ka dambeeya waa kasii badanaya malaayiin baa soo islaamaysa markaas ayb wain lam yatamakan waatakan hadduusan makansan mayrashadii fabacda dukhuuliha geliddeeda dabadeed iyo wa qabla dukhuuli lmasjidi masaajidka nebiga intuusan gelin ka horte horteed guri buu ku degay soo maha ama hotel intuusan masaajidka nebiga aadin magaaladii soo galo meeshuu ku degi lahaa uu degay ha mayrto taasaa hadda marka suurto gasha markanuu mayranaya deegaankii loogu talagalay uu yimid waan yalbasa waa inuu xidho andafa hiyaabihi dharkiisa kan ugu nadiifsanaanta badan ugu nadiifsan wayatadayaba waa inuu iscarfiyo waayahay waa ninkii dharka wuxuu aadayaa masaajidkii nebiga iyo nebiga inuu ziyaarto alay slat slam dharka u nadiifsan buu qaadanaya wuxuu kaloo sameynayaa udugna waa isticmaalaya wathiyaabu dharka albiidu ee cad ayaa afdalu ka fadli badan min hayriha ka fiican wey weliba waxaa fiican an yatasadaqa bishayin wain qal wuxuun inuu sadaqayso wax yarba allaha ka dhigo wax yarba oo u ilo liahlihaa dadka madiine jooga inuu siiyo dad badanoo wax doodku weydiisanaya jooga amaba iska baahan inuu siiyo waay bismi illaah rabbi adkilnii mudkhala sidqin waakrijnii mukhraja sidqin wajcal lii min ladunka suldaana nasiira masaajidkii nebigu markaas toos u wajahaya isagoo soconaya ordimayo tartiib iyo xasilooni buu u soconaya maxaa yeelay dee nebigaaba ina baray adaab iyo tartiib in lagu yimaado masaajidka iyo salaada iyo tartiib buu u soconaya nebiga ku baroo mucalimka ahaa mucalimkaadi ah mucalinkii muslimiinta ah baaba dee adiyo dul taagano u socdaa inaaba khilaafto baaba waxaa tahay arrin khatar ah waa inuu xusuusta buu yidhi qofkaani yadacu qadamayhi calaa mawaadici aqdaami rasul lla sal sl meelihii nebigu cagta dhigi jiray inuu cagaha dhigayo oo waddooyinku mari jiray iyo dhulkii uu marayo dhulkuu nebigu joogi jiray waa inuu xusuusan yahay albaabkii masaajidku yimi kuwa masaajidka yimaado albaabo badan baa jira wa an yadkhula almasjida masaajidka inuu ka galo fiican min baabi jibriil weli waa ku qoran yahay baabu jibriil laga gelaya ayib ducadii masaajidku akhrisanaya markii masaajidka la gelay acuudu billaahi alcadiim wabiwajhi alkariim wasuldaanihi alqadiim min ashaydaani alrajiim bismi illaah walxamdu lilah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك marka u baxayana intoo kale u dhihin laakiin masaajidka marka la baxayo waxaa kala kala bedelayaa meesha hore waftax li abwaaba raxmatika wuxuu ku bedelayaa waftax li abwaaba fadlika wahadaa mustaxabun fi kulli masjid masaajid kasta baa ducadan u taallaa midigtaa la horgelinaya waaye marka lasoo baxayo laakiin bidixdaa lasoo horsaarayaayo midigtaa masaajidka ku dambeynaysa faidaa dakhalahu markuu galo masaajidkii qasada wuxuu u qasdaa marka koowaad masaajidka xaggee ka bilaabaysa waa gasha kowda horeba horta ilaa masaajidadii rarka loo adkeysanayay saddexdii masaajida wuxuu ku jiraa rarka loo adkeysanayo loo safrayayoo salaadooda cajabta badnayd wuxuu u qasdayaa alrawdata shariifata rawdada wanaagsan meel alrawda la yihahdo alrawda shariif wahiya iyaduna waa maa beyna alqabri walmimbari qabriga nebigu ku jira iyo mimbarku nebigu ka khudbeyn jiray meesha u dhaxaysa wey wasallaa waa tukadaa taxiyat almasjidi masaajidka taxiyadiisii bou fiihaa rawdada ku tukanaya taxiyat lmasjid ayuu ku tukanaya iyo wixii kaloo salaada ilaahay u saaro haddii ay joogto salaatu duxadii ama salaad kale wuu ku tukan karaa xadiidkiina hadda waa lagu qoray agteeda iyo dhinacyadeeda maa beyna beyti wa mimbari rawdatu min riyaad اljanna xadiidkiina waa lagu dul qoray ayib waa meel beer beer beeraha jannada ka mid ah oo haddee cajo badan oo lagu cibaadaysto khalqiga ilaahay o dhan baa saf ugu jira marka qofku waxaaba laga yaabaa saddex daqiiqo inuu jaanis loo siiyo waagi hore marka dadka caadi baa loo kala hori jiray hadba rac iyo hadba jamaaco kuwa markay ka baxaan kuwo kale soo geli jira marmar waxaa jira dadka qaar salaad ama loogu adimo ama loogu aqimo markaas qofkaas ilaa salaaddaa laga tukanaya meeshu waa iska joogaya nasiibkiis dii ilahay markaas soo gasho amba marmarka salaadda xilliyadii salaadda mudlaqa ee sunnaha la diiri jiray sida bacdalcasr iyo bacda subax oo kale iyo shantiis waqtioo salaadda la diiri jiray xilliyada ka midkaale oo aan sunnihii furnayn ilaa markaa salaaddu iska furantaha madiina waxay la mid tahay meelaha kale ay la mid tahay xagga salaadaas xiliyadaa lama tukan karee salaadaan sabab lahayn mutaqadim iyo muqaarin midna hadduu kusoo aadana waxaa laga yaabaa in muddo dheer uu fadhiyo joogo qofku ayb oo kuwii meesha joogay iyo culimadii iyo waxaasaa dhahaya dadkii iska fadhiista salaad aan tukanayna xilligan iyagoo uga jeeda xilligii la tukan jiray inaysan ahayn marka waana zaxmad waa ciriiri oo dadku dee buqcad kooban oo intaan iyo wa in yaroo kale oo lagu daroo kale abaa khalqi tiro badan lagu soo daynaya intii hadda ba- barnaamijkan uu yimid ahaa karonaha iyada hadda waxaa la keenay in wab ama baa lagala soo degayaa moobeelka marka isagaasaa la buuxbuuxinayaa fursadda aada heli kardhid buu ku sheegaya wuxuu dhahayaa xilligan waa buuxdaa xilligaasna waa buuxdaa xilligaasna waa buuxdaa waxaa fursad ka bannaan tahay xilligaa iyo xilligaa iyo xilligaas kii aa is dhahday kaasaa ku aadi kardhaado jaanis haysaabo marka qofku bu aqbalaya aadaya in xataa markaas uu waqtigu ka dhaco ama si wax ka noqdaan waa dhici ka dhah ayib sidii hore oo aada loogu heli jiroo kale hadda ma aha rowdada ayib rowdadu waa maa beyna alqabri qabriga wanaagsan ee nebigu ku jiro iyo walmimbar halkaas sidaas buu samaynaya taxiyat lmasjidkii buu tukanaya ama meeshuu nebigu ku tukan jira hahel ama meel kale hahel mar haddau rawdadii soo galay halkaasuu ku ducaysa oo ku tukanaya walafdalu sida fiicani an yusaliya inuu ku tukado weeya fii musalaahu nebiga musalihiis meeshuu ku tukan jira dee meesha waxaa ku yaala mixraabkii rasuulka dadka ka tuujin jiray waxaa ku qoran hada mixraabu rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam halkani waa mixraabkii nebi maxamed alayh الsalatu wasalam baa ku qoran fain lam yatayasar haddaysan u sahlanaan fabiqurbih meel u dhow meeshaa nebigu ku tukan jiray iskaga tukto min jihati mimbarna ka xigta mimbarka jihadiisa mimbarka ashariif wanaagsan mimbarku nebigu ka khudbeyn jiray dhinaciis xagga qabriga xigta ma xagga kale baa mimbarku xigaa oo qofka markaa midigtiisa ku aadan buu ku tukanaya ha ku tukado ayb faidaa faraqa min asalaad salaada markuu ka faaruqo xamid allahu tacaala ilaahay buu mahadinaya nicmada ilaahay siiyey iyo meeshaa uu keenay horta ilaahay buu mahadinaya waa wax weyne wasa'alahu ilaahayna wuxuu weydiisanayaa itmaama anicma nicmada taamyeelideeda waa maxay wuxuu ilaahay weydiisanayaa sa'alahu an yanfacahu ilahay inuu ku anfaco bi haadihi ziyaarati ziyaaradan meelo kaloo la tegtagay baaba dad waxay dhahaan ziyaarada ilaahu naga aqbalay dee nebi maxamed baa lala joogaa mara kane calayhi salaatu wasalaam ziyaaradan nebiga ilaahay inuu ku anfaco kow wayataqabalahaa nebiguna qofkaa salaamaya waa la maqashiinaya wayataqabalaha ilaahayna inuu ka aqbalo minhu isaga yataqabala inuu ka aqbalo ha ziyaaradaas minhu qofkan buu ilaahay weydiisanay ilahi way aqbal budhi wadacaa halkaasuu ku baryanayaa bimaa axaba halaali wuxuu jecelihi diini diinan wa dunyan buu yidhi diin hadday tahay waxaas iyo adduunyo labadaba waa ku ducaysanaya weli ma ma ma ziyaara nebigii rawdadiibu hadda waxa weeyaan maraya bimaa axaba wax alaale wuxuu jecel yahay buu linafsihi ugu ducaynayaa iyo waliman duul yuxibu uu jecelyahy oo labadiisi waalid kow ka yihiin wa ashyaakihi sheekhayaashiisii wa aqaaribihi wa ikhwaanihi walaalahaysa muslimiinta iyo qaraabada iyo walaalihiisa kaloo la dhashay iyo kulli waa noqonaysa buu u ducaynayaa walilmuslimiinana waa u ducaynayaa muslimiinta waa meel ducada la aqbalo uma uma yatawajah qofku waa jihaysanaya bimacnaa waa qasdayaa wey uma yatawajaha an yatawajah waa inuu u jihayso ila almuwaajahati muwaajahadii waaya liziyaarati ziyaarad darteed albaab baa laga baxayaa rawdada ah isla meesha lafteedu iyo masaajidka dhexdiisa ah ka mid oo nebigu ku aasan yahay halkaan usoo baxaya fayaqifa wuxuu istaagayaa qubaalata almasjid shariif qubaalata wejhi shariif wejigii nebiga ee sharafta lahaa hortiisa meesha ilaa waxa weeyaan madiina hadda inagu dhankaas aan u tukanayno qiblada jidho bay naga jidhaa iyagu marka saana bay usoo tukanayaan saan inagu u tukanayna cagsigeed bay usoo tukanayaan junuub koonfur waana usoo tukanayaan qiblada xag kasoo jidha dee qofkii la aasayna qibladii buu usoo jeedaa soomaa nebiga halka ku aasanya marka wej adiga halkaa maraya wejigiisii iyo baa kugu soo aadaya qabriga meesha wejigiisa qabriga wejigiisa waa qofka ku jira wejigiisa waaye saasaa marka qabriga wejigiisa loo yidhaahdaa saaxibulqabriga wejigiisa meesha ah baa qabriga wejigiisa ah lugaha qabriga haddii lagu dhaho waa qofka ku jira lugihiisa meesha ah meydka lugaha qabriga halaga soo gesho soo lama dhaho xagga marka la aasayo waaye walidaalika calaamatun kaas waxaa u ahaaday calaamatun oo macruufatun la yaqaano hunaaka halkaas calaamad baa jidha meesha buu ku yidhi waaba sibay ahaan jidha qandiilla dhalaalaya iyo waxyaala ifaya iyo waxaa laakiin maanta waxaa lagu qoray hunaa assalaamu calaa rasuuli illahi sal l slm halkan baa laga salaamayaa nebiga baa lagu qora hadda baa ku qoran halkaa nebiga ka salaam waa far qurux badana oo qubat lkhadra we cagaara ayib fayastadbira alqiblata qibladow u dhabar duwayaa oo u daba jeedinayaa ilaa saan usoo aasan yahay wejigaada xaggii saasaa u qaabilaysaa qibladiina adiga dhabarkaada markaa ku aadanta wayastaqbila wuxuu qaabilayaa alwejha shariifa nebiga wejigiisa nebiga soo dhabarka u jeeso saa u salaami maye ee nebiga isago saa ugu jeedo salaamaya calayhi salatu salaam saddex saddex dhudhun oo kale waa inuu ka durugsan yahay bikhushuucin isagoo ku sugan xaaluu ku sugan yahay iyo khuduucin khuduuc iyo wa adabin aadaab nebiga miciisa aadaabta la ilaaliyo xataa magaalada nebiga aadaabta la ilaaliyo derbiyadaa lagu qoro magaaladii nebi maxamed baa joogtaa aadaabta ilaali waxaas ha cabi waxaa ha isticmaali faariqa alqalbi xaali qalbigiisu miduu faaruq yahay muxuu ka faaruq yahay can calaa'iqi dunya adduunyada calaa'iqdeeda waxyaalaha adduunyada iyo mashquuladeeda qalbigiis ka saaro waaya meesha aad joogtid iyo cidda aad la joogtid darajada ilaahay siiyey iyo cilmiga ilaahay siiyey yaa buu qalbiga gashanaya lanna nebigii buu salaamayaa nebigiina yasmacu salaamaka salaamtii baa la gaarsiinayaa nebiga naadiran xaal yahay qofkan mid eegaya ilaa asfali maa shay asfalka u hooseeya yastaqbiluhu uu soo qaabilsanayo maagaasoo yastaqbilusa soo qaabilaya waa maxay meesha dhulka aad taaganta meesha u hooseysa oo lugahaada ku aadan hoose buu qofku saa u fiirinaya macnaha qof khushuucsan oo gomadihiisa xaggooda saa u fiirinaya dhulka weeyaan indhaha xoogaa saa u dejiyayo meel ma- maqaamulheyba watacdiim walijlaal buu joogaa meel heybad iyo weyneyn iyo sharfid oo nebi maxamed buu dul taaganya calayhi salatu wasalaam marka dad badan aadaabtaa ilaalinayaa mara dad badanna adduunkan kala warashado hadda waxaasay meel kastay sawir iyo waxbay la ordayaan wayusallim an yusallima waa inuu salaamo calaa afdali اlkhalqi aadaabtaasaa meesha ku timi khalqiga kii u fadli badnaa waa inuu salaamo sala اllahu alay waslm bisawtin cod yasmacuhu uu maqlayo almulaasiqu lahu qofka qofka ku dhegan min gayri tashwiishin tashwiish la-aan qofka qofkan dhinaciisa taagan coduu maqlayo assalaamu calayka yaa rasuul allah assalaamu calayka yaa xabiib allah waa inuu cod saasa tashwiish iyo qaylo iyo dhawaaq uusan ka dhigin tartiib iyo deganaan iyo qalbiga xaadira iyo saas samaynaya waaqaluhu inta u yarna assalaamu calayka yaa rasuula allah assalaamu calayka wa- yaa rasuula allah sala allahu calayka wasalam waa inta u yar waman shaa qofkii doonana falyudawil ha dheereeya salaamta asalaamu calayka yaa rasuula allah asalaamu calayka yaa nabiy allah asalaamu calayka yaa xabiib allah asalaamu calayka yaa safwat allah asalaamu calayka yaa sayid almursaliin الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين السلام عليك وعلى الأنبياء والمرسلين وصائر عباد الله الصالحين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنا يا رسول الله إلهي هكو جزي حق يغا هكاغا أبال مريو أفضل ما جزاء نبيا ورسولا نبي إيه رسول وحو كجزي وحو أفضل بنا عن أمته nebi ummaddiis wixii looga abaalmariyey oo laga siiyey waxa ugu sarreeya xagga yaga allah kaaga jazeeyo waay subkigu wuxuu leeyahay sida laga wariyey salafka soo gaabin weeye alijaazu fii dalika jiddan aad in salaanta loo soo gaabsho imaam maalik wuxuu dhihi jiray assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu hayee hore u soconay haddii qof usoo dardaarmay salaamta qof baa yidhi nabiga igu salaam waa masale culimmadu ka hadlaan seebuu dhahayaa waa inuu dhaho assalaamu calayka yaa rasuul allah nabi allow salaam dushaada ha aato ka socota min fulaan bini fulaan hebel hebel waay hadduu nin ahaa hadduu gabar ahaa fulaana bintu iyo wixii la mid ah nebigu waa salaamay qofkaas uma yataakharu wow gadaal marayaa jihata yemiinihi dhanka midigta xoogaa u socon qadra diraacin hal dhudhun qadarki abubakar buu rabaa inuu salaamo iyadana hadda waxaa lagu qoray huna asalaam calaa abibakr sidiiq khaliifatu rasuulilahi macnaha baa halkan laga salaamayaa radia allahu canhu fayusalima fayusalima calaa abibakr sidiiq buu salaamaya السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله وكا وثانيه في الغار النبي قال دي سقى الله وكل أحد قدك سوما ثم يتأخر جهة يمينه من الجهة دي مثل أوسي قدال مرية وسيس عن ياوي قدر ذراع دودو كلا قدرك أيضا وسلام يا عمر بن الخطاب فيسلم على عمر بن عمر الفاروق ibn اkhaaab ayuu salaamay aلsalaamu عalayka ya amiir اlmuminiin cumar bna alfaaruq aladii acaza allahu bihi اlislaam ilaahay islaamka ku xoojiyey jazaka allahu can ummati nabiyihi sal اla alay slm khayr saxaabadu waxay dhaheen ilaa maalintiisa cumar islaamay waxa weye kamaana suulin inaan acizata nahay kuwo casiisiin oo sharaf loo anina ka baqayn kun iyo kow hadday soo istaagaan meesha mar haddii sayd cumar nool yahay joogo bes weeyaan islaamnimada looma baqayn uma yarjicu markaa saddexdooda saa u salaamay wuxuu ku noqonayaa ilaa mowqifihi lawali mowqifkiisi hore meeshiisa hore u taagnaa oo xaggee ah qubaalat alwajhi shariif wejigiisii sharafta lahaa nebiga meeshii ku aadanayd buu ku noqonayaa waa arrima hadda aan suuroobeyn dee dadka meesha xukumo iyo qof gaar loo wado madaxa iyo madaxweynayaasha muslimiin dad gaar loo wado iyo waa laga yaabaa laakiin dadku saasaa loo soconayaa qof dib u noqon karaa ma jiro meeshiisii hore ku noqonayaa wayatawasalu bihi nebigu ku tawasulaya sal alla alay slam fii xaqi nafsihi naftiisa xaqeeda wayastashficu bihi wuu ku shafaaca dalbaya ilaa rabbihi rabbiga intii ka caza wajalla masaladan maxay tahy waxa weeye yatawasalu bihi masalatu tawasul waa su- su- dadkaa waxay su-aalanayaan dadkaa waxay su-aalanayaan ilaahay tawasulku sidiisa muxuu yahay khalqiga oo ilaahay su-aasho weeye inuu ilaahay waxaa iyo waxaa siiyo nebiga sharaftiis ku siiyo ilaahay baa wax la weydiisanayaa ilaahayow waxaa iyo waxaa isi nebiga sharaftiis ama fadligiis waxaa iyo waxaa ilaahu isiis maaha caabudid cibaado ilaahay lahaayoo cid la siiyey cidda wax la weydiisanayo laakiin waa ilaahay yaase maxaa meesha yaalla si camalkaa loo helo sharafta ilaahayow xabiib nebi maxamed agtaada ku leeyahay awgeed ilaahu waxaa isii waa ku shafeeca dalbayaana maxay ti ilaahu kuwa nebigu u shafeecayo shafeecadiisa helaya igu dar marka dee waa masale adiladeeda iyo arrimaheeda laga hadlo iyo noocyadeedo waxaa loo soo daliiliyey xadiidkii ninkii indhaha la-aa ee nebiga u yimid calayh isalaatu wasalaam oo nebigu ducada baray oo yidhi ducadaas ku ducayso oo tawasulka ahayd allahuma ini asalku atawajahu ilayk xadiidkuna waa saxiix imaamu tirmidi iyo aimo kaleba waa wariyaan allahuma ini asalku atawajahu wa atawajahu ilayka binabiyika muxamedin xadiidkaa weeyaan ayib marka yastashficu bihi waxa weeye wuxuu ugu shafeeca dalbayaa nebiga ilaa rabbihi buu ku yidhi caza wajal waay ambiyada kale oo dhan markii maalintaas qiyaamada markii la tago loo yimaado oo mid kastaaba yara shafeecadan waxaa iska leh aniga melihi anigu melihi anigu melihi mi kuwa badan oo nebi aadam loo tago nebi muuse loo tago nebi ibraahim loo tago nebi ciise loo tago marka u dambeysa nebigu waa iyada loo imaanaya calayh salatu asalaam shafeecadaasaa dhacaysa shafaacat lcudmaa oo nebigaa iska le calayh salatu asalaam uma yantaqilu waa misna waa waa waa waa wareegayaa ilaa jihati ra'si lqabri shariif qabrigii shariifkaa jihadiis wayastaqbilu lqiblata qaabilin qabrigii jihadeeda aado buu marka qiblada u jeensanayaa fayakuunu lqabru shariifu qabriga shariifka wuxuu ku aadayaa can shimaalihi bidixdiisa ayuu ku aadayaa wayadcuu wuxuu ku ducaysanayaa bimaa axaba wuxuu jecel yahay buu linafsihi ugu ducayn iyo weli axbaabihi axbaabtiisa ziyaaradii iyo salaantii nabiga u dhacday wuu ducaysanayaa in ilaahay ka aqbalo iyo welilmuslimiina wahaakadaa sidaasuu yafcalu salmaynaya kulamaa araada ziyaarata markastoo uu ziyaarada doono ilaa isagoo madiina jooga intaasoo jeerbow nebiga booqan karaa islaami karaayo baabu salaam inta ka galo saa usii maraya baabulbaqiic mid la yihahdo iska baxaya baqiic baa ku aadan waay naftiisa iyo waalidkii iyo awlaaddiisa iyo axbaabtiisa iyo sha- sh- sheekhyaashiisa iyo walaalihii iyo aqaaribtao dhan buu ducaynaya walilmuslimiina rawdadii hadduu jaanis kale ka heli karo waa ku noqonaya dikri iyo duca iyo khayr iyo sali iyo salaam wuxuu la imaan karo la imaanaya guri u dhow masaajidka nebiga inuu degaa fiican buu yidhi masaajidka uga muuqdo oo qubadii iyo qubada quba qubadan dheer oo qubatulkhadra ka dul dhisan ag u muuqanayso macanaa meel u dhow masaajidka waaya jamaacada ka soo gaali karo aadaanka maqlayo u dhow inuu dego wayanbagii lahu waxaa dow ah qofkaas lusuumu ladab aadabta inuu laazimo muddata iqaamati nagaanshihiisa muddadeeda bilmadiina fi lmadiina baadu bimacnaa fi inta uu madiino degan yahay aadaabta inuu aada u ilaaliyo laazimaa la raba magaaladii nebiga jooga nebigu deris leeyahay jiwaaru rasuul baa dhahay nebiga deriskiisa wey qofkaani markaa waa an yuxaafida cala alictikaafi ictikaafka waa inuu xafido fii masjidihi sala lla sl nebiga masaajkiisa ku dadaalo kulamaa dakalo markastoo soo galo ictikaaf haniis wa cala salaati fiihi waa inuu ku dadaalo xafido salaad uu ku tukado masaajidka nebiga khusuusan gaar ahaan macal aljamaaca keligaa maahe jamaacada maceeda salaada masaajidka nebiga lagu tukado kun salaadood bay ka fadli badantao meel kale lagu tukado bise xaraamka mooyaane salaatun fii masjidi hada afdalu min alfi salaatin fima siwaahu ila almasjid alxaraam masjid xaraamka mooyaan maka ku yaale inta kale adduunka meel kastoo lagu tukado salaada ugu fadliga badan waa midda masaajidka nebiga lagu tukado calayh salatu slam kun salaadood bay u dhigantaa waay taasina wataa marka iyana xadiidka hadda me halkaasaa lagu qora masaajidka nebiga calayh salatu wasalaam masjidulxaraamka midda lagu tukadana iyadu waaba boqol kun oo salaadood boqol kun oo salaadood ma taqaanaa iyo hal salaadoo masjid xaraamka lagu tukaday baaba halka salaadii dheeraad wadataaba boqol kun oo salaadood waa labaatan boqol kun oo salaadood intee intee sanaa lagu tukan karaa boqol kun oo salaadood waa labaatan kun oo maalmood labaatan kun oo maalmood salaadaa tukan lahayd iyo salaada mase xaraamka ku tukato weeyaan labaatan kun oo maalmood waa imisa waa konton iyo shan sano lix bilood iyo labaatan beri konton iyo shan sano had lix bilood iyo labaatan beri waxaa qofkaasi tukaday oo salaada iyo middaas baa is- baa ba taasaa cajo badan waa boqol kun boqol kun oo salaadood waa soo tukan lahay shan kun konton iyo shan sano iyo lix bilood iyo labaatan beri iyo salaadaas baa so xaraamka hal salaada maaha maalin dhan salaadeed ma hal salaada waaya waxa weeye adigu waa garanaysaa maalintii shan salaadood baa ku jira shan salaadood waxaa ku dhufataa soddon beri oo bishii bisha soddonkaa beri markaa ku dhufatay sanadku waa labaiyo toban bilood labaiyo tobankii bilood ku dhufo labaiyo tobankaa bilood bes konton iyo shan sano markaad ku dhufatid salaadaha dhimanna waxaa buuxinaya lix bilood iyo labaatanka beri kun salaadood ama labaatan kun oo maalmood kun salaadood u qaybi maalintii shanteeda salaadood baa kusoo aadays khalaas xaraamku isaga waa waa meel cajo badan boqol sano qofka ku nool oo shanta salaadood weligii ku tukanaya ka war oo qof kaloo kula tartamaya inuu maarat ilaahay baa siiyey wa an yugira waa inuu badiyo min asawmi iyo wasadaqati soon iyo sadaqo iyo tilaawati lqur'aan wa tilaawati lqur'aan iyo wa anwaaci lcibaada madiinu jooga qur-aan ha akriyo sadaqa ha bixiyo cibaadada ha badiyo soonka ha la yimaado wuxuu yidhi fa ina aliqaamata bilmadiinati almunawara nagaansho lagu nagaado madiinata almunawara fursatu min furasi اdahri waa fursad qofka soo madhay laa tatayasar likulli axadin qof kasta uma sahlana falyaqtanim tilka alfursa fursadda ha ka qanimayso wayasrif jamiica zamani waktigiisoo dhanna ha ku bixiyo fii muhimaati اlacmaal arrimaha muhiimka cibaadada iyo daacada khayraadka yuusan iska dayicin waktiga yuusan iska dhumin qofkiioo halkaa joogo howlo kale ku jiro khayr iyo cibaado aan ku jirin ee howlo kale ku jira aan fiicnayn fa inahu daliilun cala alxirmaan qof la hoojiyey inay tahay daliiluta walciyaadu billaahi tacaala waan wuxuu yidhi wa an yazuura waa inuu ziyaarto mark intuu madiine joogo ahla albaqiic baqiic ehelkeed qabuuri baqiic horta nebigu ka bilaabay calayi slat slaam saxaabadii kula asnayd cumar iyo abubakr abubakr iyo cumar baqiic meeshaas ziyaaradaas albaabka uu ka baxay baabulbaqiic bayba ku aadan yihin toban kun oo saxaabi ka badan baa ku asan say cuhmaan baa ka mid ah iyo caaisha iyo faadima bintu rasuul toban kun oo saxaabida miyaaba tirin ka dhaado miyaabase kala garan ka dhaawo ayib ahl albaqiic khusuusan si gaara yowmal jumca haddii ku aado maalmaha meesha joogo maalin jumcaa si gaara waxa weeye maalin jumcaha hadduu helaya ha booqo dee sida qubaraha loo ziyaaran jira u ziyaaranaya assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun allahuma kfir liahli baqiici lqarqad baqiic lqarqad baa meesha dha waay meelo caanay leedahay oo qabriyaal caana iyaga sida qabriga cuhmaan bin cafaan oo kale radia allahu canhu inta baqiic ku asan saxaabiga ugu fadli badan wey waa tobankii jannada loogu bishaareeyey nin ka mid a mogta cuhmaan bin cafaan waay ibraahiimkii nebigu wiilkiisa waa ku waa ku jira sharaxaas wax badan ka sheegayaa adugu waa inuu isbooqdo maxaa ku xiga marka intaas iyo amaakin badan uu sheegaya markii washuhadaa shuhadaau biuxud toddobaatankii xamse bin cabdilmualib hogaaminayo uxud ku shahiiday iyagana ha booqdo waa afdalu sida ugu fiicanna yowma alkhamiis maalin khamiis haddii ugu adaa fiican fiican iyagana waay halkaas hadda xamza ka ku qabrigiisa ay ku tusayaan walaashiis xamse walaashiis wiilkay dhashay cabdullaahi binu jaxsh isna waa kula jira labadaa waa isku meel waay wa masjida qubaa-a masaajidka quba la yihaahdana ha booqdo taqarub iyo cibaadu niyeysanaya ilaa nebigaa yihi salaad lagu tukaday masjidu qubaa ka cumratin cumray u dhigantaa adoo cumraystay waa afdalhusna sida ugu fiican yooma sabti maalin sabtigaynu aadasi nebigu u aadi jiraa fiican waay wa baqiyat almashaahidi inuu tago meelaha kaleo la xaadiro inta hadhay bilmadiinati ku sugan weeye mashhuuratan wacan hunaaka halkaas waagi shekhu kitaabku qoraya wey in badan baa hadda aan waxba laga garanay ama si kale looba loo maamula laakiin kutubta waxay qorayaan ilaa soddon meelood inay gaarayaan meelaha caanka ayo taariikhda dheer laho madiine ku yaalo ceelal ku jiraano masaajid ku jiraano faidaa araada safara hadhow safar markuu damco inuu tago wadaca almasjida masaajidkiiba sogootinaya shariifa wanaagsanaa wa facala midla maa facala wixii uu sameeyey oo kale u sameyn awala dukuuli maalintii hore uu soo gelayey markii hore uu yimid intuu sameeyey oo kale buu samaynaya oo maxay ahay hadduu rawdada heli karo ku tukado ku ducayso nebiga salaama calayh salatu salaam wakaas intii waan soo marno o kale wasaal allahu tacaala ilaahina wuxuu weydiisaa anlaa yajcala ilaahay inuusan ka yeelin haadaa arinkan iyo cibaadadan iyo booqashadan aakhira alcahdi cahdi iyo waktikii u dambeeyey waktigii ugu dambeeyey ilahay inuusan uga dhigin biziyaarati hada اnabiyi lacdam nebigaa weyn booqashadiis markii u dambeysa u yimaado inaan ilaahay uga dhigin sala اllahu alay wasalam ayuu ilaahay weydiisanay ilah markii ugu dambeysa iga dhigin buu leey aan nebi maxamed salaamo halka imaado waay iyo masaajidkii nebiga calayh salatu slam iyo xaramkii rasuulka wayasir liya alcawd ilaahu igu soo igu arsaaq soo noqosho iyo imaatin saasuu dhahaya siyaaradiisa iyo masaajidka aan imaado ayib dee xataa masaajidka niyadaa lagu daraayo masaajidada rarka loo adkayso oo loo safro weeyo waaya sidaasuu sameynaya wاllahu subxaanaه wa taعaalى aclam sawaab